magaalooyinka waaweyn ee somalilan ayaa dadka ku nool in badan oo ka midi ay ka cabanayaan xanuun xumada oo si weyn saamayn ugu yeeshay noloshooda inkasta oo aan weli la sheegin dhimasho haddana waxaa muuqata saamayn safmara oo ballaadhan taasi oo tusaale ahaan hal qof oo xaafadda ka mid a haddii uu ku dhaco muddo yar gudaheed uu saamaynayo dadka kale ee guriga kula nool cusbitaalka aadna ee magaalada hargeysa maraan ku sugnaa maanta ayaan qaar la kulmay ka mida bulshada ka soo bogsatay xanuunkaasi laakiin weli ay qaar ka mida eheladooda iyo asxaabtooduba u jiifaan ugu horreynna waxaan weydiiyey ninkan aan la kulmay magaciisa aniga waxaa la yidhaha yaasiin maxamed cabdullaahi wacays waxaa igu dhacday xumadan iyo xumaddani waxaad moodaa iyadoo ay dadka wada hayso inay inay yacni xumadani ay noocyo kala duwan haddana tahay oo isku jir jira dadka qaar waxaan ku yidhi dhiiggay ridisohmi oo waxay burburinaysaa qaybta xinjiraha qayb waxay samaynaysaa yacni oo dadka waxay ku ridaysaa xumad fara badan oo joogtaa oo jirhkii yacni oo qayba qaar madaxu xanuunayaan qaar margiyadu xanuunayaan qaar dhabarku xanuunayaan qaar luguhu xanuunayaan qaarba dhinacay kaga imanayso marka waxaad moodaa xanuun xanuunadii ka duwan oo yacni oo kolba aan xitaa laba wiigoo iska soo daban noqonaya oo in badan dadkii waxaan ku ihi inta maanta laga saaray rakhtiga haddana beri la soo celinayo laba cisho markuu la dando haddana uu soo noqonayo kolba dhinacay kaga soo wareegayso xumadana waxaad moodaa xumad ka duwan xumadihii hore run ahaantiina waxaan filayaa waxay bilaabantay ay bilowgeed ahaa intan uu roobo ku da-een sidoo kale waxay leeyihiin kaneeca keenta markaa horta mitale iminka adigoo kale hadaad iska soo qaado kaneeca ma leey gurigu ha waxaa jirta kanaacooyinka waayo gurigeyga iminka carruurtao kaleba lama kala qaadayo sida caadiga neefsashada iyo hawada laguma kala qaaday laakiin waxaa gudbinaysa waa kanaacadan jeclay intii roobabku kanaacadu da-day ayuunbaa xanuunadani ay magaalada kusoo bateen mar qofka markay kanaacadu qint qof kalena saasi ugu gudbinaysa waan jeclay miyaad u jiifsatay mise gurigeegan mayaan isku daaweynay intii bandayd marka imika iyadoo xanuuno waxay igu reebtay raaraac fara badan oo margiyada xanuun iyo madax xanuun iyo dawqaad fara badan baasaa darteed ma dhaktarka weyn waan usoo booqday keligaa unbaa mise xaafadda way safmartay ee xaafadda anigii gabadha ayaanu yar isku aragnay lakin carruurta yar alxamdulillah iyagu way fiican yihin wadhaweyta dhaktarka dhalinyaraad ku booqanayseen dad baad haddana saaxiibtii inaan saaxiibnahay baa yaalla meesha aada walahi serious ah dadka weliba xanuunada kalele weliba waxay aada ugu daran tahay dadka xanuunada kalele macaanka iyo gastriga iyo dadka aad bay waxyeelaynaysa ninkan aan saaxiibna oo meesha ku jiro ibrahim la yidhaha aada u xanuunsanaya oo macaan leh gastrina leh marka dadka xanuunada kale oo dhan leh gaastina way kicinaysaa macaankiina way kicinaysaa labadiiba marka xumadani kugu dhacdo ugu dambeyn maxaad ula talin lahayd dadka dhakhaatiirta waxay leeyihin waa inay xarumaha caafimaadka tagaan oonay keniin xamed jabiya iska qaadanin isgood maxaad ku talin lahayd wallahi niyow dhakhtarka dhaftarkiisii wax dadaalo badan looma hayo dadka waxaan kula talin lahaa war intaad infusion intaad fayn karan laa isku xidhaan markaad u baahataan dawadii xumadan isku mudo gurigeena iskula tacaalo biyo isku rogo oo saa xumadan unba lala dagaalamay wax kaloo dhaktarkii uu ku qabanaya xitaa anigu ma arkayo waayo hooyadii baa shalay tola ka saaray hooyadii xumadda ku dhacday markaa gurigaan geeyey sababta yacni oo aan u geeyana waxaa ka mid ah intii guriga aan ugu qaban karay markuu keenaaba aan ku xidhan yahay waa la siin karaya dawooyinkii xumad jibinta qofkii wax kaloo dhakhtarkii looga qabanayana ma jirta xumaddaa la dagaalan unba la leeyahay geesta kale dhactor cismaan aw axmed oo ka mid a dhakhaatiirta reer somalilan ee ka howlgala magaalada hargeysa islamarkaana bar caafimaad ku leh magaalada hargeysa oo gaar uu u leeyahay waxa uu v o a uga warramay xanuunkan iyo sida uu yahay iyo waxa keena ha xumadaasi aad bay ugu jirtaa dhulkeenna muddooyinkan dambe ilaa waxaan ohan karnaa bishii ama labadii ama saddexdii bilood dambeeyey kolba heer ay ahaydba xumadaasoo ku jirta waddanka ahaa iyo sababta xumadani waxa weeyaan virus ku dhacaya dadka bini aadamkaa waa kaneecadu gudbinayso markaa qof baa qaba kaneeca qaniinaysa dabeedna qof kalay u tegaysaa isagoo qaniinaysaa saasay viruska u gudbinaysaa dabeedna saasuu xanuunka ku imanaya dhaktar cismaan ayaa geesta kale tilmaamay in dadku marka isku arkaan xanuunkan xumadiisa ay muhiim tahay in xarunta caafimaad ee ugu dhow ay booqdaan ama ay tagaan si arrintooda dhakhaatiirtu ay ula tacaalaan wuxuu qofku yeelanayaa xumad badan oo zaa'ida wuxuu yeelanayaa muruqyo xanuun wuxuu yeelan karayaa inuu maqaar ku yeesho waxaan rash ama uu ku yeesho bara cascas xubnuhuna mararka qaarkood bararaan inuu mararka qaarkood qofkaasi ama gororo ama ka dhiiga ciridka ama iyadoo badnayn uu xagga dambe dhiig ka keeni karo calaamiisa kuwaasa ugu badan guud ahaan qofka soo bukooda waxaa u fiican inuu siaan ugu dhaqsaha badan u tago goobta caafimaad ee ugu dhow si loo siiyo daweynta ku habboon imka xanuunkan oo kale waxaa jira qofkii xumaddaa qabatay dawooyin badan baa xumadda loo qaataa markaa jira qaar aan dadkan xanuunkan qaba loo ogolayn oo matala xanuunkan saan sheegnay xinjirtii buu yaraynayaa inuu qofku xubnaha qaar ka dhiigaa laga yaabaa gororkaa ugu badan gabagabadiina dhaktar cismaan aw axmed ayaa ku talinaya sida bulshadu ay uga feejignaan karto islamarkaana uga taxadiri karaan xanuunkan dabeedna waxay noqonaysaa sideeba xanuunkan maadaama uu virus yahay dawo rasmi aan u lahayn see looga hortegaya waa iminka qofku goobta caafimaadka tago xumadaa laga daweynayaa fuuqbaxaa laga daweynayaa matagaa laga daweynayaa laakiin viruskii dawo disha nog ma haysano tallaalna ma haysano markaa see looga hortegaya ka hortagii marna waa dee wuxuu taaganya qofka iyo qoyska marna qaranku taagay qoyska waxaa la gudboon in qaniyada kanaaca la iska ilaaliyo mara kanaaca la xidho dadka hore mara kanaaca xidhaa maxaan ku dhahay guriga hadday ku jiraan meelo biyo fadhiyaan oo matalan weel dinta daarada taayarra ku yaalaan ama weel biyo ku dhacayaan roobka daaya xanuunkani wuxuu dhacaa xilliga roobku daaya kanaacadu dilaacayso wixii biyo fadhiisina agagaarkaaga ah inaad iska hagaajiso ka qofku wuxuu samayn karaa inuu iska iska ilaaliyo qaniga- qaniyada kanaacadu mara kanaaca xidho iyo wixii biyo fadhiisina gurigiisa ku dhow madeebadba ha ahaado taayar ha ahaadee inuu biyaha iska hagaajiyo haddii horta biyo fadheen wixii iska hesho biyaha iska iska dhaqaajiyo guud ahaan qarankii bay noqotay sidaas ku dhow meelaha kanaacadu ku baantay waa la buufin karaa meelaha biyo fadhiisinka biyaha laga dareen garayn karaa khadar maxamed cakulle v o a hargeysa